barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan waa maalin talaado ah waana afarta bisha juun sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddayda duhurnimona waxaa ka mid ah xubno ka kala socda bulshada qaybaheeda kala duwan oo dadka soomaalida ka codsanaya inay iscafiyaan
kambayninkan ayaan ku samaynay meeriyada waxaan qabtay brogaraamyo tiro badan oo debate ah oo aan xamar ku qabtay gobolladana ku qabtay dhallinyaro tiro badanaan la kulmay sidaad ogtaana ulajeedka runtii ugu muhiimsan waxa waaye in dhallinyaradeena soomaaliyeed la tuso inay mustaqbalkooda ay ku qabsadaan gacanta ayaguna israacaan midoobaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan isbeddel laga dareemayo qiimaha suuqyada khudaarta kadib duufaantii dhowaantan ku dhufatay qaybo ka mida deegaanada soomaalida iyo weliba fatahaadii webiyada shabeelle iyo jubba
qasiidooyinkaanu idiin haynana waxaa ka mid a barabkada rasuulkiyo baryadeenna eebow nagu badbaada yeelo
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa maanta magaalada baariis kula kulmaya hogaamiyeyaasha faransiiska isagoo weli wada dadaal uu madaxda yurub uga dhaadhicinayo in wax laga bedelo heshiiska nukliyerka iiraan netanyahu ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka jarmalka halkaasi oo uu shalayto wadahadallo kula yeeshay ra-iisul wasaare angela merkel ugana digay in faragelinta iiraan ee bariga dhexe ay horseedi karto qaxooti kusoo qulqula yurub isagoo weriyeyaasha la hadlayay xilli ay dhinac taagneyd merkel ayaa netanyahu waxa uu sheegay in tehraan ay doonayso in ay fuliso olooleh ka dhan ah suniyiinta dalka suuriya iyada ah oo adeegsanaysa maleeshiya shiica britain faransa iyo jermani ayaa iiraan la galay heshiiska nukliyerka sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii iyaga ah oo ay wehliyaan ruushka shiinaha iyo weliba maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa bishii tagtay ku dhawaaqay in dalkiisu uu ka baxay heshiiskaasi oo uu ugu yeeray mid xun oo ah hal dhinac oo keliya
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga mafluud kosofoglo ayaa sheegay si wada jir ah in ay uga go-an tahay la dagaalanka argagixisada oo ah walaaca ugu badan ee ay labada wadan ka siman yihiin amaba ay ka midaysan yihiin hadalkaasi oo ay ka sheegeen shir jaraa'idoo ay si wada jira u qabteen iyaga oo ka wada xaajoonaya wadamada naato ku bahaysan iyo arrimaha la xidhiidha argagixisada gobolkaasi sidoo kale waxaa la sheegay in labada mas-uul ay ka wada xaajoodeen oo ay warbixin wada jirana ka soo saareen arrimaha la xidhiidha dalkaasi siiriya oo ay markii hore ku kala aragti duwanaayeen xukuumadda washington ayaa taageero aan gabasho lahayn u muujisa kooxda kurdiyiinta dalka siiriya ee magacooda loo soo gaabiyo y p g kooxdaasi oo ah maleeshiya ka garab dagaalanta dowladda wadanka siiriya islamarkaana ka soo horjeeda kooxda isis halka xukuumadda ankarana ay kooxdaasi ugu magacdartay amaba ay ugu yeedhay inay yihiin koox argagixiso ah oo dalkooda mamnuuc ka ah waa kooxdaasi kurdiyiinta ee magacooda loo soo gaabiyo y b g wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington muwaadiniin soomaali ah oo isugu jira qurba joog iyo kuwa dalka jooga ayaa dhowaanta bilaabay olola ay ugu magacdareen cafiska si oo ay sheegeen inay uga gol leeyihiin sidii ay isku cafin lahaayeen guud ahaan bulshadu xubnaha hawshan wadaha oo isugu jira wariyayaal aqoon-yahano iyo qurba joogyo ayaa adeegsanaya aalado kala duwan oo warbaahinta islamarkaana hawshan isku xilqaamay si iskaa wuxu qabsa ah waxaana ay sheegeen inay kulamo la yeesheen bulshada qaar ka mid a qaybaheeda kala duwan islamarkaana iyaga oo ka dalbanaya inay iscafiyaan weli xasan xaashi waa wariye ka tirsan telefishinka finish ee laga leeyahay dalka finland waxaana uu ka mid yahay dadkii soo qabanqaabiyey hawshan waxaana sidaa hawshaasi haddaba ay u bilaabantay uu uga waramay wariyaha v o ed ee nairobi khadar maxamuud xareed qadarow barnaamijkan xafis waa barnaamij aan soo wadnay muddo laba sano ah hadda labada sano wuxuu soo ahaa qabanqaabo iyo isku xir iyo wariyaal inta is aruursaday soomaaliyeed maaragtay doonaya in ay wadanka dadka ummadda soomaaliyeed ee intaas qalbigooda sii kala fogaanaya oo sii kala soconayay oo intaas dagaalka sokeeya kusoo dhex jiray inaan bal isku dayno in aan wanaagooda istusno oo wanaagooda see isku tusaynaa waxaan isku tusaynaa waxyaabaha positiveka ah oo wanaagga ah ee soomaalida isku samayso daily lifeka inaan meeriyada u adeegsano wejigaas horta marka hore keeno marka si barnaamij ay wada fahmayaan ama luuqad ay wada fahmayaan ama kulligood waxaa maaragtay ugu soo u soo aadayaan waxaan ugu talagalayna cafis inaan u samayno marka cafis waa erey haddii diinta laga fiiriyana soomaali midayn kara haddii soomaalinimada laga fiiriyana midayn kara waa erey aan qof duraynin ama qabiil gooni aan duraynin ama shakhsi aan duraynin qof kastaana u baahan yahay in uu maaragtay wax cafiyo ama la cafiyo waana wax soomaalidu og tahay inay u baahan tahay marka soomaalida oo dhan waad kala hadasheen dalkii in lascafiyo waa kala hadalnay runtii oo meeriyada sidaad ula socotaba cambaninkan ayaan ku samaynay meeriyada waxaan qabtay brograamyo tiro badan oo debate ah oo aan xamar ku qabtay gobolladana ku qabtay dhalinyaro tiro badanaan la kulmay sidaad ogtahaana ulajeedka runtii ugu muhiimsan waxa waaye in dhallinyaradeena soomaaliyeed la tuso inay mustaqbalkooda ay ku qabsadaan gacanta ayaguna israacaan midoobaan sidii kuwii s y l ba ay ummadda ugu halgami jireen iyadoo naftooda u halgamaan iyagoo la dagaalamaya la tacaalaya dhaqanka qaldanee laga dhaadhiciyo qabyaalada ah dhibka loo geysto isticmaalka loo isticmaalayo political conflictga ama idologiga conflictga loo isticmaalay inay markaan soo jeestaan ay dhahdaan annaga soomaalinimaan rabnaa soomaalinimaan isku raacaynaa waan iscafinaynaa hadda kabacdin halkaasaan ka ambaqaadayna soomaalida haddaad aada u dhexgasheen oo magaalooyinka kala duwan muqdisho kismaayo gaalkacyo aad tagteen dadka soomaalida diyaar ma u yihiin inay iscafiyaan maadaama muddo badan ay dagaalla sokeeya kusoo dhex jireen wallaahi qadarow waa midda runtii barnaamijkan markaan koo bilaabeynay welwelka wuxuu iga hayay bersonali aniga in dadku aysan fahmi doonin cafiskan iyo olajeedka aan ka leenahay waxaan la yaabay marka runtii oo igu noqday wax luuqada khalaad surpriseka lagu yiraahdo waxay ahayd sida dadku hadiiba u fahmeen ugu cawlqa maaragtay markaad cafiska u sheegto uu qofku isu bedelayo jirkiisa isu bedelayo qaabkiisa isu bedelayo qof kasta oo soomaaliya oo barnaamijkan kala hadlay waxaan kuu sheegayaa xataa boqolkiiba sagaashan maaha boqolkiiba boqol diyaaran u ahay ayuu yiri waa ka qayb galanay ay yidhahdeen baraamgoro waxaaba kaaga sii haddana mucjiso badan brograamyada markaan qabanay dad badan aan la soo xiriiray waxay leeyiin walaalow dembiyaan galay walaalkay ka galay inaan l inaan cafis weydiistaan doonaya ma imaan karaa showgaaga programkaa ma imaan karaa can you imagine marka waxyaabaha effectiga ay dadkii ku leedahay marka sida soomaalida u qaadatay waxaad moodaaba baahay xoog le inay u qabeen taasaa waxay la noqotay wax la yaab leh barnaamijyada saameynta leh aad ilaa hadda intii hawshan aad bilowdeen aad samayseen maxaa kamid waxaa kamid a qadarow laba debate oo laba boqol oo qof dhalinyaro u badan kasoo qayb galeen sideed qof oo panelist ah ama gesti ahna ay ka hadlayeen oo experti u ah arrimahan u ah xirfad u leh waxyaabaha aan ka hadlayno aan doodsiinay dadweynihii waxyaabahaas marka markaad aragtay sida dadku u doodayaan waxaad moodaa in soomaalidii oo dhan ay ku taagan tahay wadadii nabadda iyo cafiska waayo sida dadku u jecel yihiin oo ugu halgamayeen oo u rabaanaad ka dareemaysaa marka labadaas brogram aaday weynaayeen waa aragto dad badanoo iscafiyey macnaha effectiga ay keentay ama waxyaabaha ay dadkii bartay ayaa waxay tahay wax runtii aad iyo aad boqolkiiba labadaas brograman qabana horta ugu weynaa gaalkacayna tagno dhalinyaro already is abaabulay oo ayagii raba inay ka gudbaan xuduudkan qabiilka qabyaalada ka gudbaan ee ayagii soomaalinimadoodii midaystaan waa arkay kismaayo dad aada u qiiraysan oo dhalinyarahan u tagay marka intaasoo dhan waa abow walaal qadar anigu labaatan iyo sideed sano ayaan deganaa finland halkaas ayaan wax ka baranayay ugaraan lixdan wadan ayaan kasoo shaqeeyo dibadda maaragtay ah wariya ahaan waxaan isiri marka niyo wadankan wuxuu u baahan yahay in dib loo dhiso wuxuu u baahan yahay dib in loogu soo celiyo xirfadihii dibadaha lagu bartay marka wadankii ma dhismayo haddana dadka qalbigoodii la dhismay ummaddan waa ummad walaalo ah oo saaxiibo ah oo isjecel oo ehel ah oo intaas dhammaynaysa waa tiiraayansan yihiin waxay ku taar waxay ku tiiraayansan yihiin may fahamsana sababta ay isu laynayaan waana islaynayaan macnaha ta waa tiiraanyay ku gaartay waxaan marka is iri haddii aad u adeegsato professionkaaga aad ku soo baratay meelaha oo sida meriyada dadka loogu bedelo waayo meriyadu waa education educationkaas inaan qeyb ka qaato oo dadkii tusno kelibyo qiiro leh oo naftoodii iyo dalkoodii dadkoodii muhiim u ah inaan tuso ayaan go-aan ku qaatay gabagabadii weli fariinta aada u direyso bulshada soomaaliyeed ay ku dhegeysanaysa maxay tahy bulshada soomaaliyeed waxaan u dirayaa annagu haddaanan jawi cafis abuurin ama aanan iscafin waddankeena nabad ma soo noqon karo haddaanan jawi cafis abuurin ma tiiraayo bixi karno cuqdadda inaan iska saarno oo marka hore iscafino kadibna aan u soo jeesano annaga inaan dad isjecel oo walaalaan noqon karno waddankeenana annagoo isjecel qof naga xoogi kara qof naga qaadan karaa ma jirto horta taas waa fariinta koowaad tan labaad waxaan ka codsanayaa qof walba oo soomaaliya ee maanta i dhegeysanaya maalinta labaatan iyo sideedda bisha lixaad labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaan cilaaminay maalinta cafiska ummadda soomaaliyeed subaxdii markaad hurdada ka soo kacdo waxaad ku tashataa inaad u dabaaldegto maalintaas cafiska waxaad ugu dabaaldegi kartaa inaad xaaskaaga iyo ilmahaaga intaad la shirto cafis isweydiisataan xaflad samaysataan cafiska ummadda soomaaliyeed aada uga qayb gelayso waxaad ugu dabaaldegi kartaa inaad shaqadaadii cunto inta geyso dadkii cafis aad kala hadasho waxaad ugu dabaaldegi kartaa inaad isu soo baxdaan oo meelaha aad dariskaa isugu soo baxdaan aad xaflad cafis dhigataan waxaad uga dabaaldegi kartaa inaad tvgii iyo raadiyihii iyo iisheeg social mediyihii aada cafis uga hadasho waxaan rabnaa inaan yeelano hal maalin oo hal maalin sanadkii inaan iska ilowno cuqdada xanta dhibka dilka qabyaalada inaan inta iska ilowno usoo jeesano muslimnimada walaaltinimada soomaalinimada intaasna aan u dabaaldegno oon intaasu ay noo noqoto wax aan u dabaaldegno oo aan ku faano anugu soomaalinimada waa ku faanaa diinta islaamka waa ku faanaa walaalkii haddaan ta imaado kula faano cafisna weydiisto hal maalin oon faankaas aan ku faanayno waxaan leenahay oon haysano aan yeelano waxaan ka codsanaa soomaali kasta inay u diyaargarowda maalintaas wax shaksi wata ma ahan adiga gurigaaga jooga ayaa qayb ka ah maalin cafisaan samaysanay nagala qayb gala labaatan iyo sideedda bisha lixaad labada kun iyo sideed aad baa umahadsanta weli
kaasi wuxuu ahaa weli xasan xaashi oo ugu warramayey magaalada nairobi wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
hur wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan haatana boosaaso waxaa sare u kac xoogan laga dareemayaa qiimaha khudaarta la siisto ee suuqa magaalada boosaaso halkaasoo dhallinyaro haween u badan ay ka howlgalaan waxaana loo aanaynayaa duufaantii ku dhufatay qaybo ka mida deegaanada puntland somalilan iyo koonfurta soomaaliya iyo weliba fatahaadii uu sameeyey webiga shabeelle warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa boosaaso nooga soo diray yuusuf maxamuud yuusuf
suuqyada magaalada boosaaso ayaa laga dareemayaa saameyn ay ku yeelatay duufaanihii ku dhuftay qaybo ka mid ah deegaano ka tirsan soomaaliya iyo weliba sidoo kale fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle ee koonfurta dalka halkaas oo boosaaso ay uga imaan jirtay qudaarta noocyadeeda kala duwan xilligan oo lagu guda jiro bisha rabadaan ayaa sidoo kale waxaa suuqyada boosaaso laga dareemayaa sara ukac ku yimi qiimaha maciishadda
magacayga waxaa la yidhaahdaa xabiibo canshuur yuusuf waxaan gadaa khudradda sida baradhada yaanyada basbaaska kaarootada barbarooniga baamiyaha waxyaabaha saas ayaan iibinaa anigoo ku hadlaya codka maxaan ku idhahdaye dumarka khudradda iibiya ee boosaaso waxaan ka hadlayaa saamaynta ay nagu yeelatay duufaanta ka dhacday dalka dhammaantiis inta badan gobolka waqooyi galbeed sida awdal hargeysa berbera maxaan ku idhahdaye fatahaadda biyaha ee ka dhacay gobollada dhexe qaas ahaan gobolka hiiraan waxay nagu yeelatay saamayn adag maadaama aan maxaan ku idhahdaye isku noolayn ee qudraddu noogu imaan jirtay sida liinta liin macaanta dhanaanka ee maxaan ku idhaahdaa muuska yaanyada yaryar basbaaska barbarooniga qaarkii ay noogu imaan jirtay way naga istaagtay sababtoo ah waxaa sababtaas saamaysay daadadkii iyo duufaankii iswatay ee ku dhacay beeraha sidaa awgeed magaalada boosaaso aad bay qudraddii ugu yar tahay oo ayan u imaanin hadday timaadana ay sicir barar ugu dhacay marka waa dee duufaantu waa wax dabiiciyana oo rabaani ah waxbana kama qabno waa arrin rabaani ah ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu mid wax khayr qaboo kale inoogu bedelo wax khayr qaba alla noogu bedelo sicir bararka iyo dhibaatooyinka dadweynaha masaakiinta ah ee danlayda saamaysayna inuu ilaahay ka bixiyo
sidoo kale cabdi salaad oo ka mid a dhallinyarada iibisa qudaarta ayaa sharaxaya qiimaha hadda iyo weliba qiimihii hore ee la kala siisan jiray qudaarta
qarahan waagii hore wuxuu ku imaan jiray saddex doolar laba doolar hadd wuxuu ku imaanayaa shan doolar lix doolar batiigankana wuxuu ku imaanayaa markii hore hadduna wuxuu ku imaanayaa laba doolar hal doolar maciishada aad iyo aad ba u qaalowday liintaad aad u jeedo markii hore rakiis buu ka imaan jirtay hadda waxaa noqotay habadiiba saddex kun mise labii bar marka howshaas meesha soo maraysaa haa ambaha waka habadii waxay ku imaan jirtay qiimo yar hadda habadii waxay ku imaanaysaa labaatan kun shan iyo toban meelahaasoo ka imaanaysaa tan iyo markii dalka ay ka dhaceen dabaylo roobab wata iyo weliba fatahaadda webiyada waxay saameyn ballaaran ay ku yeelatay in maciishadda daruuriga ah ay hakad gasho maadaama inta badan qudaarta ay ka imaan jirtay gobollada dalka soomaaliya taasina waxay saameyn adag ay ku yeelatay dadka danyarta ah ee ku sugan boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso
waa hagaag yuusuf aad buu mahadsan yahay haatanna dhinacii qasiidooyinka ayaynu jaleecaynaa xaliima khaliif cumar magool allah u naxariistee codkeedii
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة قولي السلام عليك أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري السلام عليك محمد الأمين إنك عبد الله أبوك مكادو محمد الأمين إنك عبد الله أبوك مكادو ku abshiraysto masaakiin uruudshow agoo koriihiyo ku abshiraystow masaakiin uruudshow agoo koriihiyo kii hooya aamina min khayr ladihatee sacdiyaibaheedi irmaanimaa ku nuugo kii hooya aamina aamin khayr ladihatee sacdiyaibaheedi irmaanimaa ku nuugo ahlulqeyrkiyo ambiyada dhammaantood kii ugu horeeyo kii ugu dambeeyo dunyada dhammaantood kii ugu horeeyo kii ugu dambeeyo barakada rasuulkiyo baryadeenna eebow nagu badbaada yeelo barakada rasuulkiyo baryadeenna eebow nagu badbaada yeelo sufura iyo baraar iyo barwaaqo bisheenna nabad allow ka yeel gogoolay sufura iyo baraar iyo barwaaqo bisheenna nabad allow ka yeel axmed nabi muxamed ya shaaficu lqiyaama nuurehi salaam calayka axmed nabi muxamed ya shaaficu lqiyaama nuurehi salaam calayka nuurehi salaam calayka محمد الأمين أبان كوريهيو لشينا نبت ألو كيل محمد الأمين أبان كوريهيو نوري السلام عليك
codkaasi waxa uu ahaa fanaanka maxamed axmed qoomaal oo qasiidadaasi ku luuqeynayay dhegeystayaal raalli ahaada qasiidada ay magool qaadayso way inoo soo socotaa oo marka dambe ayaynu maqli doonaa haatana waa dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddiiaynu ku horrayno ciyaartooygii hore ee kooxda kubadda cagta manchester city yaya ture ayaa waxa uu dhaleeciyey tababaraha kooxda kubadda cagta manchester city beb gardiola waxaana uu ku tilmaamay in uu si wanaagsan ula dhaqmin ciyaartooyda ka soo jeeda qaaradda afrika waxa uu sheegay beb gardiola in mar walba ay dhibaato kala dhexaysay ciyaartooyda afrikaanka ah sida uu sheegay ciyaartooyga waddanka ivoricos yaaya tuure oo naadiga city ka tagay bishii mey aynu ka soo gudubnay kadib siddeed sano oo naadiga la joogay ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo in uu shaaca ka qaado wararka ku aadan gardiola kaasoo uu ku eedeeyey in uu yahay nin masiirroowa waxa uu yidhi waxaa laga yaabaa in annaga afrikaan ahaan aanan loola dhaqmin sida loola dhaqmo ciyaartooyda kale ayuu tuure u sheegay wargeyska ciyaaraha ka faallooda france football naadiga dalka ingiriiska ee manchester city horyaalkaasi ku guulaysatay ayaa waxa ay diiday inay ka hadasho hadalka yayo tuure ka soo yidhi dhanka kale tababaraha kooxda kubadda cagta manchester city beb gardiola ayaa laba kulan oo ka tirsan champions league la ganaaxay kadib habdhaqankiisii kulankii guuldarrada ee naadiga manchester city ay kala kulantay liverpool samafinaalihii koobka champions league aynu ka soo gudubnay toddobiy afartan sana jirka waddanka sbain u dhashay ayaa laga diray garoonka qaybtii labaada ciyaarta lugtii labaad ee gegada itixaad ka dhacday tobankii bishii abril kadib markii uu ka cooday islamar ahaantaasina uu ka gaduuday go'aan garsooruhu u qaatay liverpool ayaa sidoo kale la ganaaxay lacag gaaraysa soddon kun oo yuuro kadib markii taageerayaal kooxdaasi ka mid ah ay isku dhaceen intii lagu guda jiray kuwarfaynalaha iyo samafinaalihii koobka champions leaga wargeyska daily mil ee dalka ingiriiska ka soo baxa ayaa waxa uu shaaciyey sababtii uga tagay zinadin zidan naadiga real madrid inay ahayd in laysku qabtay saxiixa ciyaartooy dhowr ah oo naadiga real madrid ay doonayso xilligan ka tegitaankii naadiga kubadda cagta real madrid tabarihii kooxdaasi gaarsiiyey guulo muhiim ah ayaa waxay ku noqotay dadka ciyaaraha ka faallooday iyo kuwa daneeyaba arrin lama filaana zidaan ayaa la sheegay in uu si aada u danaynaya in naadiga ay la soo saxiixto ciyaartooyga naadiga chelse u dhela aiden hazard halka valentino brez oo ah guddoomiyaha naadiga real madridna uu doonayey in lala soo soxido golwadaha kooxda kubadda cagta manchester united david diheye ha yeeshee zindin zidan ayaa u arkayey carlo navas inuu yahay golwadaha koowaad ee naadiga kubadda cagta real madrid aanu wax dhibaatana ku qabin naadigana inay tahay inuu sii joogo weeraryaenka naadiga kubadda cagta atletico madrid iyo xulka dalka faransiiska antoa griezman ayaa saaxiibo aad ugu dhowdhow waxa uu sheegay in uu diidi doono dalab kasoo naadiga barcelona uga yimaada isagoo sheegay in heshiis cusub naadiga atletico madrid uu la gali doono sida wargeyska daily mail uu qoray weeraryaankaasi ayaa naadiga barcelona waxa uu yahay bartilmaameedkooda koowaad xagaagan isagoo ka mid ah ciyaartooyda xulka dalka faransiiska koobka adduunka u matalaysa ayaa antoa griezman waxaa la shaacin doonaa mustaqbalkiisa ciyaareed inta uusan bilaabanin koobka adduunka ee juun afar iyo toban xubinta ciyaara dhegeystayaal halkaas ay noo joogto
jamaal axmed cismaan iyo xubintii ciyaaraha aanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhowaada codkii macaanaa allaha u naxariistay xaliima khaliif magol
cadiyadu rafaadiyo oo waa reera guuro oo ifka laga racaayo una kuma hadhaceeye cadiyadu rafaadiyo oo waa reera guuro oo ifka laga raracaayo una kuma hadhaceeye kuwa raranka naartiyo laga reebay jahanabu ayaa rays degcaaye
qasiidadaasi nebi ammaanka ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijkii dhallinyarada maanta intaynu mar kala kulmayno waa jacfar kuuka iyo sahre ciidloo idin leh sidaa iyo nabadgelyo